waraab iyo haddaba san kula soo dhawaada warkaadeena todobada ugu dheeranada waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo magaalada faransa la iskula kulmay madaxweynaha golaha midooda yurub ee charles michel wasiirka gaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ee muqdisho ka daafura shirweynaha madasha xirfadleyda teknolojiyadda soomaaliyeed ee samo guddiga dib u heysiinta beelaha muduleed oo sheegay inay soo dhaweynayaan ciidamada la geeyey burka durimeed dowladda soomaaliya ayayna kaga mahadceliyeen dagaalka ay ku bixinayso ee nabadda beela ku dagaalamay halkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo maanta siyaabooyin kala duwan kaga hadlay kana furay kalfadhiga konton saddexaad ee baarlamaanka puntland xabaaraadka caalamka warkeena habeenaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin oo weli sii socda iyo dowladda maraykanka oo taageero muujinaysa israa'iiliyiinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays bastendomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdrin iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacada taariikhuna ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun saddex iyo labaatan dulmarkay warkayga habeenayaad maqasheen warkalna kusoo dhawaada isagiioo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada brasaris ee wadanka belgiumka waxauu kula kulmay madaxweynaha golaha midooda yurub charles michel labada madaxweyne ayaa isku soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin dadaalada ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab iyo in iskaashiga midooda yurub ee soomaaliya iyo dhinacyada amniga geedisocodka dowlad dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqan ee dhaqaale ee bulshada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sugan yahay magaalada brasaris ee dalka belgiumka mudane charles michel ayaana la kulmay arrimaha uu kala hadlay waxaa kamid ah dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dalka ka socda iyo arrimo kale oo ku eedan howlgalada cusub ama howlgalada dagaalka al-shabaab ka dhanka ah ee dalka ka socda wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ayaana dalka ka soconaya wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac xasan khaliif ayaa maanta muqdisho waxauu ka daafuray shirweynaha madasha xirfadleyda teknolojiyadda ee soomaaliyeed ee somnok
wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac xasan khaliif ayaa maanta si rasmi ah muqdisho uga daafuray shirweynaha madasha xirfadleyda teknolojiyada ee samnog oo muddo laba maalmood socon doona shirkan ayaa la qabanayaa markii lixaad wuxuuna shirkan isugu jiray tababaro iyo aqoon isweydaarsi ay ka faa'iideysteen in ka badan toddobaatan arday ujeedada ayaana ahaa sidii loo kobcin lahaa xirfadaha la xidhiira kaabayaasha iyo adeegyada teknolojiyadda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka ku-xigeenka hay-adda miira ku-xigeenka rektarka jaamacadda banaadir mas-uuliyiin ka socda shirkadaha isgaarsiinta dalka iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay shirkan ugu horeynba waxaa goobta ka hadlay injineer sakariye ismaaciil oo ah guddoomiyaha qabanqaabada shirweynaha lixaad ee samnoog wasiirka boostada iyo isgaarsiinta jaamac xasan khaliif ayaa daafuray shirweynahan madasha xirfadleyda somnok isagoona sidoo kale sheegay in albaabada wasaaradda ay u furan tahay samnog iyo sidoo kale mas-uuliyiinteeda muhiimadda shirkan uu leeyahay ayuuna ka hadlay dowladda soomaaliya waxaa ka go-an horta inaan ka sheegayaa ma- idinla ka sheegaynaa waxa weeye baawarge macnaha tixgelinta iyo isbinactaaga dhallinyarada soomaaliyeed ee aqoonta isku bahaysatay sida somnak oo kale waxaan kaloo dhiirigelinaynaa in la helo fiil kasta dad soomaaliyeed oo aqoon-yahaniin oo sidaasoo kale urur u samaystay oo la yimaada maskax cusub waxaa rabaa inaanu idinla wadaago inaanu diyaar u nahay inaanu idinla shaqayno idin soo dhoweyno martina ay idinka ahayn aqoontiina iyo xirfadiina loo baahan yahay een, in runtii lasoo bandhigo shirkeennu anigu waxaan u baxay inaan idin furo idinku duceeyo idinna ku martiqaado wasaaradda iyo hay-adaheedu inay idiin furan yihiin ugu dambeyntii mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday hay-adda mira shirkadda hormuud jaamacadda banaadir iyo galcom ayaa dhankooda goobta ka sheegay taageerada ay u muujinayaan samnog iyo muhiimadda shirkan uu leeyahay sunna waxay noo buuxi kartaa kaalin fiican oo ah siya- samaynta siyaasadda maamulka dowladda iyo hirgelinta siyaasadaheedaba inay qayb muhiim ka qaadato oo ah inay ku darto technical input dhammaan waxyaabaha iyo howlaha aan wadno runtii waxay noo ahaayeen saaxiib dhow iyo dad si guud noo- noola shaqeeya waxaa laga dhawaajiyey hadda IXB IXB waa shaqeynaa oo s- sidii la rabo ma shaqeeya waa sax sida uu sheegay janaan biixi laakiin f- kaalintii dowladdu waa ka soo baxday waa soo maalgelinay waa dhisnay waa isku keennay waxaana lagu hoostagalayaa hadda xarunta dalcom laakiin waxaa maqan kaalintii technical community kaalintiini waaye kaalintii jaamacadaha waaye iyo kaalintii shirkadaha intaba iyo brevetkan ay kasoo baxaan dowladdu tabartooda yar tahay laakiin haddana kaalinteeda waxay kasoo baxday boqolkiiba boqol shirkadda guud ahaan maamulkeedu waxay diyaar u yihiin sanbad inay garab istaagaan inay runtii idinku dhiirigeliyaan aragtida aad ku fikirteen inaad muddo dheer runtii anagoo dareemi karnaa duruufaha iyo caqabadaha dalka ka jira sunan six oo runtii muddada sugayay oo aan ka mid ahay halsan duruufo jira awgeed inaan maanta isku yimid sunan ama macno gaar ay leeyahay runtii laakiin eh, waxaan sahaa sunan haddaan lix sano ka badan jirto oo this time waxay yeelan doontaa halkudhig arna markaa tagta waxaa ka wareysaan halkudhig ay ahaan jirtay halkudhig inaan samaysano oo waxaan joogaa hadda kadib aan eh, nolol shidaal qabanir qabanaa aan ku fulo insha allah أنا جامعة بنادر فرحب لي waxaa noo ah in bulshada soomaaliyeed cilmigu kala gaaro oo main ama main objective-ka aan lahayn haddaan nahay jaamacadda banaadir waxay ahayd in la soo saaro aqoonyahano teknolojiyada ka dhisan teknolojiyada maaha middan computerka iyo i c t keliya maaha beeruhu teknolojiyad leeyahay horta sharafiya inaan maanta kasoo qayb galo sanad guradii lixaad ee somnak somnak markii la aasaasayay shirkadda dalcom waxay sheegan kartaa hadda aasaasyaasha inay ku jirto biixina wuu fadhiyaa hadda ma jirto Ehm, waxaana sharaf ii ah inay hadda baalooday markan haddaan eegno beelaha mudulooda ayaa waxa ay mas-uuliyiintooda si gaara kaga hadleen ama dowladda soomaaliya ku ammaaneen ciidamada ay kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ee ku dagaalamay eh, degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe Waa ka- waa kuwan qaar ka mid ah nabaddoonada beelaha mudulood oo arrimahaasi ka hadlaya
kusoo arooray ma jiro naftu wuxuu kusoo arooray in la islaayaa inay xaaraan tahay bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد وانت الله يسلم النبي كتب صلى الله عليه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha furitaanka kalfadhiga kuntiyo saddexaad ee baarlamaanka dowladda puntland su-aashii ugu horreysay ay keeneen waxay ahayd atajcalu fiiha man yusidu fiiha wayasiku dimaa ilaahay dhulkan waxaad ku abuuraysaa dad fasaad kaga shaqeeya oo dhiig ku daadaya laakiin hadalkii ugu horreysay ay yidhaahdeen fasaad arladaa lagu galay waxaa ugu weyn dhiig xaaraana in lagu daanayo arrintaasna amniga dhibaatadaydaysana sida aynu ognahay yaysan dhicin oo reer puntland dhammaantood waxaan u dardaarmay arrinta ilaahay ha lagaga cabsado qof xaq u leh qof muslima dhiiggiisa inuu daadiyo ma jiro oo aan xaqi loogu yidhaahdo hal qof oo idinkaga dhinta doorashadu ma geyso arrintaa waa in la ogaado haddii xataa in badan hadda wax la state general dilli gaara waxbaa dhacaya maxay wax u dhacaya state general nas ku soo arooray ma jiro nasku wuxuu ku soo arooray in la islaayaa inay xaaraan tahay in la dagaalamaa inay xaaraan tahay waqti kasta ha gaadho dagaal waxa la yidhaahdaa horta waa inuusan soo noqon ilaahayna ha lagaga cabsado wixii hore oo dhacayna ciddii eedeeda lahayd waqtigeedaa lagu xisaabtami doonaa wixii damoo dhacayna saasoo kale waa lagu xisaabtami doonaa wixii damoo dhaca ilaahay baan ka maangallay subxaanahu watacaala intaas ka gadaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wa rasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad wax isku qabataan u celiya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam haddaad tihiin dad ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan qofkaan ilaahay ma qiyaamaha rumaysnayn haddee isagaa yaqaas u yeelaya ilaahay baa la xisaabtanaya laakiin iimaankeena waxaa lagu xiray wax kastoo inuu isku qabanno inaan uga noqono ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa hadda la isku hayaa haddaan uga noqo ilaahay kitaabkiisa waxaan ka helayna fattaqu allaha waaslixuu daata baynikum war ilaahay ka cabsada oo waxa idinka dhexeeya ka heshiiya waa in laga heshiiya xukunkii ilaahay wakan oo ciddii wax isku haysataa dhexdeeda lagu waa inay ka heshiiyo waa in laysu tanaasulaa meel dhexe waa in laysugu yimaada qofku hadduu yidhaahdo tayada keliyaa soconaysa cidna haddii wax lagu gaari maayo ikhwaana fi liimaan aad arrintaa waa waa in laysu tanaasulaa aad arrintaa waa in looga dadaalo dhinaca kale waxaan rabaa inaan ku daro waynu ognahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan kuma ciriiriyin qaabka wax loo dooranayo dadkaa loo daaya abubakar nebigu calayhi salaatu ma magacaabin waa ishaare keliya cumarna abubakar baa magacaabay cusmaan ibnu cafaan lixdii markaa ka noolaa khulafaa raashidiin ayaa doortay calina waa la doortay waxa nafku soo arooro la yidhi sidaas si aan ahayn lama samayn karaa ma jiro waa run oo dadku maanta inay doortaan cidda iyaga madaxda u noqonaysa waa dariiqada ugu fiican hadda ka horna culimmadu waa ka hadleen waana buurinaya laakiin waxaa iyagaa ka sii fiicnaanaysa wixii amni lagu helay oo aan dhibaato ka imaanay ayaa ka sii fiican waad ogtihiin ayaamdii sulxu lxudaybiya nabiyullaahi maxamed sala allahu calay wasalam kun iyo shan boqol ciidan ku dhow isagoo wata oo reerna ka ka adkaan kara sulxii hadduu dhacay nebigu ciidankiisa waa la laabtay sala allahu calayhi wasalam in maka la qabsadaa wax weyn bay ah gaalada in laga adkaadaa wax weyn bay ah cumrada in la gutaa wax weyn bay ah waxaasoo maxaa looga tegey waxaa laga baqay dad muuminiina aan la ogeyn inay wax gaaraan ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تضعوهم فتصيبكم فتصيبكم معرة بغير علم انت سعر dad rag iyo dumar ah
guud ahaan warkeedii dhacaba aad kala socoteen raadiyaha dalse waan idintaa cid warkeeda isaga baraheenoo bulshada ayay keeni kareen ammaan alla
wararka ma haysaa hubsiina helidoodii iyo hufaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga wadiya dansan ee hankaagii sow haatan la gelin warlixilyaabaa talan xil